bulshada deegaanka tuulo qorax ee gobolka mudug weliba wajahayanaa xaalad adag oo dhanka nolole welibana deegaankaas ka noola dadku badan laba boqoloo kun oo qofood waxaana soo haysata biilaan waaniyandheerta iyo ndeerana adeegyada bulshada sida caafimaadka walbarashada iyo caawinaadiyo ku hela lahaayeen hay-ado gargaarka ee ka howlgalow gobolka mudug dadka deegaanka welibaan iska jarana beeraley iyo howlo dhaqata waxaana soo inta badan ka mooda jireen roobabka balse sanadku an helna roobka filan iyo markaasaytii ka wada diirsadayeen dadkii iyo duunyadaba gudoomiyaha deegaanka tuulo qorax axmed shidane iyo weyba usu ku hadalay in dadka deegaankiyo aan baahnayn caawinaad aan weliba leh usoona faahfaahiinku biibaahyo ku jara iyo weliba sidaye hadeeta nololo qoysaska degan deegaanka tuulo qorax usoona codsaday england suubi biyidhaamin iyo weliba gargaar welba deegaanka aan hadda ka hadlahayo waa deegaanka la yidhahdo tuulo qorax anugu aan ka ahay guddoomiye maxamed axmed shidane anoo ah waxaa ka jidha xaalad bilow aadinimo hadday tahay xagga abaaraha iyo xagga biyo la-aanta iyo xagga hadda xoolaha xaggooda oo jirooyin iyo waxsaasa ka jiraan iyo hadday tahay dhinaca maca maaragtay biyaha ceelbiyood aysan lahayn xaaladahaas wey xaaladahaan ka cabanaynaa oo ka hadlahay dadka deegaanku waxay isticmaali jireen berkaday lahaayeen berkadihiina sanadii dhaweyd biyo ma gelin haddana berkadihii waa go-een ceel biyood ma dhowa ceel waxaa noogu sokaysa deegaanka laanwaaley oo naga xiga waqooyiga oo noo jira saddex iyo labaatan kilomitir iyo deegaanka dhardhaar oo noo jira ayana labaatan iyo shan kilomitir baa ceel biyood noogu sokaysa marka sidaas darteed xaalad biyo la-aaneed baa ka jidha oo baahsan iyo cunto yari iyo iyadoo ay abaara tahay oo dadkii aad meesha ugu badan yahay dadka deegaankaas ku noolla markuu hoos ugu dhaco waa dad laba kun iyo saddex boqol oo qoysah xaaladaasaa ka jidha warbaahinta wallaahi walaalow saameyntay ku yeelatay xoolihii cunno ma haystaan waa xaaluf sanadkii dhowaa lama helin xilligii dayrtii aad iyo aad baa xooluhu hadda u liitaan biyo la-aantuna waaba go-an yihiin biyuhu wax biyaa ama biyo dhaamiso aan hayno male xaaladdu marka aad iyo aad bay noogu adagtay xaaladda biyo la-aanta iyo xaalado jira oo mar walbaba dhaco deegaamada kusoo laalaabtay colaadeedba labaduba waxay keeneen barakacbay baa qaandirahaya waxay tahay hadday tahay hay-adaha caalamiga hadday tahay dowladda dhexe hay-adaha ku xiran iyo hadday tahay maamulka galmudugba annagu waxaan ka tirsannahay gaar ahaan gobolkan mudug baa waxaan u xignaa galbeedka waqooyi waxaan rabnaa in si deg dega meeshaas u tagaan maamulada iyo hay-adaha caalamigaaba si ay u gaarsiiyaan gargaar biyood iyo gargaar cuntada iyo mid caafimaadba siday u gaarsiiyaan waxaan codsanaynaa hadday tahay maamulka gobolka oo ugu horeeyo guddoomiyuhu maayirka guddoomiyaha gobolka oo guddoomiye mareexaan cabdinaasir cabdille iyo guddoomiyaha degmada ninka la yidhaahdo cabdiraxmaan sheekh xasan iyo madaxweynaha maamulka galmudugba maamulka dhammaantiis anoo kala reebin golihiisa wasiirada iyo gobolka iyo degmadaba meeshaas waxaan codsanaynaa haddaan nahay dadka deegaankaas ku nool anigoo guddoomiyihii afka ku hadlahaya in si deg dega meeshaas loo tago oo xaaladda binimaadnimo ka jirta la arko hadday tahay biyo la-aanta hadday tahay cunto yarida iyo hadday tahay maaragtay caafimaad darrada xilligaas oo kale dhici kadha oo soo wajihi kadha oo hadda saameynteediiba xoolihii iyo aan ku aragnay waxaan codsanaynaa in si deg dega loo tago meeshaas gudoomiyaha deegaanka tuulo qorax ayaa maamulka dowlad goboleedka galmudug ku codsaday in yo anfidiya caawinaad aan welibale bulshada deegaankaas